dadka deggan degmada buulo berde ee gobolka hiiraan ayaa maanta sameeyey dibadbaxyo ay uga cabanayaan sicir bararka raashinka iyo go'doonka ay degmadaasi ku jirto shantii bilood ee lasoo dhaafay kadib markii al-shabaab laga qabsaday halkaasi ciidamada dowladda ee buulo berde ee ku sugan ayaa iyaguna dibadbaxaasi ka qaybgalay iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan haddaba dibadbaxyadani maanta ka dhacay halkaasi waxaa maxamed colaad xasan oo istuudiyaha haatanba igu wehelinaya uu ka wareystay cali cumar qaansaweyne oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmadaasi buulo berde dibadbaxyadu waxay ka bilaabatay horta markii horeeto askar ka cabanayso mushaarlaan ka cabanaysay ka bilaabatay dibadeedna waxay isku rogtay dad adugu mataqaanaa toddoba sano cabursanaay oo wax adeeg dowladeeda iyo adugu mataqaana arrimo samafal iyo ogaal midna aan hayno aada u cabursanaay oo dhibaata ku dhaganeed dadkaasaas isrogay iyagoo markaas ka tirsanayo dowladda jidfuray ka sugayeen iyo adugu mataqaanaa ogaal kaley ka sugayeen dhibaatooyin badan oo iskaaliyey oy jiraan weliba dad dhintay oo badan oo jiraan waxyaabahaas ayaa keenay mudaaharaadka dadkiibaa kacay mar allaala markii askartaas ay meesha soo martay oy wareegtay dadkiibaa kacay magaaladii oo dhan aa isla kacda ma garata qaabka dibadbaxo u dhacay ma wuxuu ahaa mid nabadeed mise rabshada ka dhashay maya wax rabshadahu ma jirin dibadbaxa nabadeed oo ahaay wadooyinka xiran oo ahaay adeegyada samafalka oo caafimaadka oo adugu mataqaana waxbarashada oo adugu mataqaanaa wax allaale wixii bini aadanka adeegiisa la xiriiro oo dhan oon lahayn afarta koonana magaaladu ka xiran tahay dhibaatadaasay dadweynuhu la dilaaceen ma garat marka dadka dibadbaxa samaynayey ee magaalada marayay waxay ku cataabayeen baa laleeyahay oo hadaladooda ka mid ahaa inay door bidayaan xaaladan hadda ay galeen xaaladii ka horreysay ay ku jireen inay door bidayaan ayaa qaarkood ku hadaaqayeen baa la leeyahay ma jirta arrintaa
war ninku haddii ay dhibaata qabato wax allaala wuxuu sheegayaba waxa laga yaabaa inay miisaanku ka dhumo dadka dhibaatadaa ka badatay hadda ammaan waa haystaan oo magaalada ammaan fiican ay ku haystaan laakiin wax adeeg bini aadan ahaan jirin oo wax soo gala iyo wax ka baxa midna ma jiraan dadka aad ba u yaaban yahay arrin bini aadana ku dhegan ma garata wa waa gartay marka haddiiba isbedel u dhacayo isbedel noocee ayaa door bidi lahaydeen haddaad tihiin dadka magaalada buulo burdo degan waxay tilmaamayaan wadooyinka in la furo oo afarta koono wadooyinka laga furo dadku isku wareego oo nin walba beertiisii tago oo xoolihiisii tago oo dadka eheladiisa u tago oo soo salaamo oo wax allaala wixii adugu mataqaana adeegahoo dal iyo dibad ka yimaada ay isku furnaadaan saas waa waxay raadinayaan ujeedada qabtaa waa saas ma garan waxaa la leeyahay dadkii badankood magaalada way ka carareen oo goobo kale iyo magaalooyin kale ay u qaxeen marka tirada dadka jooga magaalada buulo burdee weli ku harsanay dhibaatada ay haysato intee la eg tahay warnayahaw dadku kala bar way baxeen weliba inta joogtaa hadda badan baan ku leeyahay laakiin aad bay u tabaaleysan yihiin wadadana meel laga soo gelayo amay ka baxayaan amay ku adeegayaan ku adeeganayaan ma jirto wa wa waa gartay hadalkaagii horreeyey waxaa ku jiray in dad ay u dhinteen dhibaatooyinkan imise qofood baa ku dhimatay ilaayi inta ay godoonkan gashay warniya haw tirada horta lama xaqiiji karo laakiin waxaan kuu sheegayaa maalin walba dad baa loo gurmanayaa oo ninki nin walba laleeyahay war maxaad heli kartaa dad baa dhimanayo dad baa dhimanayo ay ka caddahay maxaad heli kartaa guryaha gacantaa laysla dhex marayaa war yaa dhintay yeey hadda adugu mataqaanaa ee ka dhadhowdahay dhibaato aada u culus oo dhibaato bini aadana meesha ka socoto qiimaha shantan bilood ee magaalada ay go-doonka ku jirtay oo dowladda ciidamada dowladdana ay joogeen iyo kuwa midooda africa shabaabna ay jeedkii ka xidheen shantaa bilood qiimaha beriiska imise ayuu gaaray hadda ka horena imisuu ahaa tusaale ahaan kiiladii beriiska ah waxa waaye qm qiimaha beriis qiimaha beriiska koombada beriiska waxay joogtay sideed kun bay joogtay haddana lix iyo toban bay maraysaa loorkuna wuxuu marayay markaas lix boqol buu marayay haddana adugu mataqaana malyan iyo saddex boqol halkaasuu marayaa ma garat raashinkaa yar ee la heli karayo ee weli magaalada ku dhex jiraa ee dukaamada intaa ka gaaray xage xaguu kasoo galaa magaalada warniyahaw hadda helitaankaaba laysku haystaaho waxaan ku leeyahay balka iyo badarka iyo raashinka midnaba hadda wax sooma galaan oo dagaalkan iyo dhibaatadan iyo caburkaan iyo boodidagaal waxaa keenay waxlaan baa keentay oo haddana maalmahaan aan kasoo baxayna wax helitaankaa ma jirin ma garatay
oday cali cumar qaansaweyne oo ka mid a hogaanka dhaqanka ee buulo berde oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa haddaba dowladda soomaaliya maxay ka qabanaysaa dhibaatooyinka dhinaca abaaraha iyo qayladhaanta ka soo yeeraysa gobollada hiiraan gedo iyo bakool wasiirka beeraha soomaaliya cabdi axmed baafo oo madax u ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa tegay gobollada gedo iyo bakool wuxuuna sheegay inaysan weli hayn caddayn muujinaysa in dad ay u dhinteen abaaraha gobolladaasi ka jirta wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu wasiirku uga warramay safarkii ay ku tageen gobollada iyo waxa ay ka qabanayaan dhibaatada ka jirta
shalayto guddiga gurmadka abaaraha waxa uu ku dhaqaaqay safarkiisii ugu horreeyey uu ku kala bixiyey laba gobol gobolka gedo iyo gobolka bakool gedo waxaanu ka tagnay magaalada doolow bakoolna waxaan ka tagnay magaalada xudur magaala madaxda doolow waxaanu magaalada ayaanu waxaanu kula shirnay maamulka kula shirnay waxaanu uga baxnay meel shan iyo labaatan kilomitr u jirta ayaanu tagnay halkaas aan ku aragnay xoolo ku dhintay oo aanu maxaan ku radaa iyo ceelashii wax laga waraabinayay oo guray meelo biyo loogu talagalay oo biyo dhaamiska mataqaanaa la gaarsiiyey ayaanu soo aragnay waxaa markaa nagu cusbayd dhimashadaasi oan maqlaynay waxaanu aragnay ilaa goobtaasina ilaa iyo sideed neef meelay tiile baan ku aragnay laakiin waxaa naloo sheegay yani marka la fiiriyo reeraha ariga ay gobolka ku haystaan oo meesha ku haray saad xusuusanto geeli iyo waxaa dhinaca jubbaal loo kaxeeyey yacni boqolkiiba labaatan inay hadeertaan ay ku dhinteen maxaan ku dhahdaa abaartaas iyo biilaantaasi ay ku dhinteen xoolahaasi ayaga haysteen oo gaar ahaan ariga ah waxay iyada muujinaysay marka in qayladhaanta ka soo yeeraysa dadka gobolka degan oo ayna ahayn dhedheel ayna ahayn oo ay dhabe tahay dhibkana uu aad u xoog badan yahay kormeerkaas aad ku tagteen gobolada gedo iyo bakool marka laga soo tago xoolaha ma jiraan wax dad ah oo u geeriyooday abaaraha dartood walaahi geeri weli lama sheegin laakiinse waxaa iyagana meesha jooga dad soo barakacay dadka xoolahooda ay jubbooyinka aadeen dabcan maatidii bay ka tageen waana ay xoolaha dadka reer miyiga aad bay u qiimeeyaan ayagay maxaan ku rahdaa ogyihiin noloshooda inay ku xiran tahay biyo iyo baad wixii ay la heli karaan inay siiyaan mararka qaarkoodna ayaga ay maxaan ku rahdaa badan ay cuni lahaayeen xitaa ay la qaybsadaana dhici karta si ay u badbaadiyaan marka wixii dhibaho soo gaara xoolaha soo gaara waxay islamarkiiba noqonayaan wax gaara dadweynahana gaara oo dadka baniaadamkana gaara meelaha aad tagteen waxaa ka mid a xudur sidoo kale waxaa jirta in dhibaato ka oogan tahay qaybo ka mida gobolada dhexe oo abaaro lixaadle laga soo sheegayo marka maxaa ka dowlad ahaan arintaa idinkaga qorshaysan waxaan tagnay magaalada xudur baan tagnay oo iyada hadeertaan magaalada gudaheeda ay ku sugan yihiin dad kasoo barakacay tuulooyinka kasoo barakacay baa jooga baahi xoog laho waxaa jirta xagga cunnada ayaa jirta maanta waxaan ka shaqaynayna si degdeg loo gaarsiin lahaa gobolka bakool loo gaarsiin lahaa bakool saad og tahay waxaa kusoo kordhay awal xudur iyo waajid ayaa waxay ku jireen go'doon ku jiray tieglo oo howlo maxaan ku dhahdaa xorayn ah oo milatarigu ka waday hadeertaan ay noqotay in hoosta ay ka galaan oo goordhow la filayo inay magaalada maamulkeeda la wareegaan ciidamada waxaa maantana soo gaaray in wax alla wixii cunto ahaa oo tieglow gudaheeda ku jiray ay qolooyinka shabaabka amar ku bixiyeen in magaalada laga saaro taas micnaheedu waxay tahay mar alla marka la xoreeyo magaalada in loogu tegi doono cunnayari loogu tegi doono dadka meesha joogaana ay baahi soo food saari doonto dhinaca galguduud markaad fiiriso waa run muddaba waxaa la hadalhayay in maxaan ku rahdaa oon badan uu ka jiro saa xusuusato baaqeennii aan soo saarnay labada jeerba galguduud way ku jirtay waxaana aan jecelnahay hadduu ilaah yidhahdo toddobaadkan dhammaadkiisa hadduu ilaah yidhaahdo inaannu boqosho ku tagno aanu indhaheenna kusoo aragno waxyaabaha meesha ka jira sidii wax looga qaban lahaana aan isu sii diyaargarayno inta aanan tegin hadduu ilah iraado
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha dowladda soomaaliya cabdi axmed baafo oo qadka oo waraysi siinayay waryahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste